waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
niyow arrimahan cambodia vietnam aan u tegay iyo weliba aan usii mari doono rwanda mardhood ulaa yirahda waxaa weye bal inaan soo derso ama aan ogaado wadamada dhibaatooyinka soo mareen iyo siday uga kabsadeen waayo waxaa moodaa waxyaalo badan ay soo mareen inay lamid yihiin waxyaalaha anaka aan hadda ku jirno oo kale marka sababahaas ayaa ugu weynaa waa gartay haddaan ka bilowna cambodia oo kale taariikhdu aad waxaa uga sheekaysaa bolpod nin la yirahdo maruu haystay dad badan lagu laayay maxaa kusoo aragtay markaad dalkaas tagtay waxaa la yaab kale waxaa weeye sida dhibaatooyinka ka dhacay cambodia ay ugu dhow yihiin ama ay ugu eg yihiin dhibaatooyinka soomaaliya ay soo martay ama haddaba ay marayso marka aniga taa ayaa xiisi weyn iga hayo oo waxaan la yaabay in khamiruujka iyo boolbool wakhtigiisa dhibaatooyinka lasoo maray iyo sida hadda dhibaatooyinka shabaabka iyo dowladdii ummadda soomaaliyeed kala haysta ee similaaritygooda aada iskugu dhow yihiin mararka qaarkood waxaa ku gelaysa in buugtaas la akhristayba oo dadkaas waxay qaban jireen oo kale hadda anna kale aan qabanayno oo macno kale loo sameeyey ama diin loo bedelay ama si kale loo bedelay marka taa ayaa igu xiisa badneed waana labubigan soo joogay wax badan ayaan soo bartay oon doonaya ina wax ka qorad ulaa yirahdo waa gartay kamaaruushka iyo boolboodka iskamay bixin dad badan bay laayeen iskamay bixin sidee waddanka looga saaray waxaa aniga aada u xiiseynaya waxaa weeye ama ha ahaato cambodia ama ha ahaato rwanda ama ha ahaato all the way back haddaad dib ugu noqoto the french revolution waxa aniga aan raba inaan ogaado oo aada u xiiseynaya waxaa weeye ummad walba oo dhib soo martay mar baa la gaaray limid la odhanayo enough is enough waxaan ka badan uma dulqaadan karno wixii hadda ka dambeeyo waa soo baraarugnay waxaan waa iska celin karnaa annaka tii baan weli soo gaari laanahay yani weli waxaan soo gaari laanahay ama ha ahaato markii maari antonet madaxa laga gooyey ee faransiiska ama ha ahaato markii bolbood la xiray ee wadanka nabad lagu soo celiyay ama ha ahaato rwanda markii iska dashii sideed boqol oo kun oo qof haddana soo noqotay ilaa hadda waxaan moodaa anaka life is good waan iska soconnaa un weli yani dhibka wuu iska dhacaya waxaan leeyahay bes waxaan waa amar ilaahay weeye aan hore soconno marka waxaa la rabaa mar inaan idhaano waxaan amar ilaahay weeye laakiin amar ilaahayna waa lagu gaari karaa in nabad la helo yani fikradda inaan keenno ayaa loo baahan yaan u malaynaya waa gartay vietnam oo kale dagaalka vietnam taarikhda adduunka o dhan baa lagu qoraa boqolaal kun baa ku dhintay maraykan iyo vietnamis baha noqdee hadda waa sidee xaaladooda markaa tagta way soo noqdeen nimanka yani saddexdan wadan aan kaga sheekeynayaba waxyaalaha aan aada uga xiiseynaya waxaa weeye dhibka soo gaaray wuu naga badnaa dhibkana gaaray yani rwanda sideed boqol oo kun one point two million cambodia yani waxay iska laayeen iyo waddanka soo cambodia heer waxay gaartay yirahdaan taarikh o dhan hadda soo bilaabaynaaba yani waxaa laga yaabaa inaad ka dhadhaminayso waxa shabaab uu wado oo kale oo laleeyahay ummadda joogta hadda o dhan ha dhamaato kuwa cusub baa imaan kara heerkasii gaareen yeer zero inay yidhahdaan oo la dilo qof kastoo aqoon lahaa dadkii maxkamadaha ka shaqeynaya dadkii jaamacadaha ka shaqeynaya ardaydii heer la gaaro qofka okiyaalo qaba yani waxaan ka wadaa glasses la yirahdo waa qof wax soo akhriya hala dilo naftiisa heerkaasay gaareen oo magaalooyinkii dadka laga saaro oo la yirahdo kulligiin baadiyaha taga oo beer hala fulo saasay tahay hadda hadaad tagto phenombeen waa modern city wax walbaa ka socda dhaqaalii baa soo noqday wax walba ayaa shaqaynaya marka sidey dadkan usoo kabsadeen oo wadamadooda ay u dhisteen annakan aan u samayn lanahay weli oo xataa meelihii aan samayna xataa weli aan isu haysana oon dhaqaaqi lanahay su-aalahan wey su-aalahan rabana inaan ka jawaabo marka maxaad is leedahay dee cid kaa sarraysa waddanka madax baad kasoo noqotay aqoon-yahan baa tahay su-aashaas haddii la isweydiiyo kale jawaabta maxay noqonaysaa maxaa annagana haysta jawaabta waxay noqonaysa horta wax kasta oo rabo qofka baniaadamka inuu barto marka hore inuu qirto inuu waxba aqoonin aniga waxaan kasoo bilaabay inaan leeyahay waxaan maba aqaanbo waxaan ma aqaanay bal horta aan arko meel dhibkan ka dhacay san usoo bartaa marka haddii kibirka iyo isla weynaanta iyo waxyaalahaas o dhan laga dego dadku hambal noqdo oo yidhahdo war waxaan ma aqaanay bal yaa yaqaano oo xal keeni kara markaa hore waa loo socon karaa laakiin haddaan taagannahay un mar walba waa markii ugu horreysay anubaa hal haya hal qof xal ma hayo maskaxda bini aadanka marka laisku wada dardaro ayaa ka fiican markuu yirahdo hal qof anaa wax samaynaya hal qof wax samayntiisu waan soo marnay ama germany aan kusoo marno ama aan israliin kusoo marno ama aan waddamo kale kusoo marno taa ma soconayso aniga marka waxaan odhan lahaa bal horta tilaabadaa laga gudbo waxaa ku xiga marka weysanaanaysaa haddaan sheeko yar kugu daraadna masalan shalay daraad halkan waxaa lagu duugay nin oday ah oo la odhan jiray john kane oo waddankan gobolkan soo haysan jiray yani waxyaalihii laga dhaxlay waxaa ka mid a humble yani ninka wuxuu ahaa nin honest ah aniga markaan waddankan imid sideetan iyo kowgii asaga ayaa ahaa premier ilaa haddii wuu xasuustaa markuu ka tegay xafiiskiisa xafiiskiisa ayaa waxaa laga helay stam warqadaha lagu dejiyo waxaa layidhi oo stamka maxaa sekretari buu baqbaaya muxuu u haystaa stam warqadaha uu isaga diro laba u kala saaray wixii isaga personal u ah asagaa stamkiisa ku dhigsan jiray bal horta heerka in la gaaro yani yani bini aadamka inuu garto wuxuu asiga leeyahay waxa ummadda leedahay iyo waxa waddanku leeyahay iyo waxa asiga mas-uulkeeda marka howlo badan baa noo yaala marka howlahaas baa waxaan aniga ku maqnaa oon weli sii darsay dowladeeda waa istaamka sentiyada lagu soo gato isagoo premierkii dalka ah kuwii shaqada markuu ku dhejiyo mid personally ama privately uu leeyahay hadduu ku dhejiyo waa musuq maasuq Saas oo sidaas ad- awgeed isagu inuu soo gatay noqoto heerkaasuu samayn jiray haa oo waxaa laga helay miiskiisa markuu ka tegey xafiiska waxaa la war istaamiskan maxay ahayn wuxuu yidhi aniga warqadahan asxaabteeda u diro ma isticmaali jirin xafiiska istaamiskiisa waxaa ka hadlaysaa wax shan senti toban senti ah dadka hadda jooga waxaa maba ogaba waxaa hadda u sameeya sekretariyaashoodii dadka laakiin asaga heerkaasuu joogay marka aniga kama soo gaarin duugistiisii oo laba maalin ka hor intaan waddan kusoo noqonin bay ahayd. laakiin wuxuu ahaa qof weyn respect u ahay not diintiisi iyo dhaqankiisi waxa midna maaha keliya waxaan u respect garaynayay yani qofka intaa gaaray inuu waddankiisa u shaqeeyo iyo howluu qabtay marka ilaa anakan laga hela da saasoo kale oo ka baxa sheekooyinkani waxaan qabiilkan iyo iyo arrimuurahan diintii siyaasadda loo sdhexyaacinayo oo qofka yidhaahdo war aniga ummaddan baan liidar u ahay waxan baan qabanaya ama maba ihi waxaana muwaadine waxan baa iga maqanoon rabaa bis hadda intaan aan ku heshiino waxyaalo badan baa noo saxmaya waa gartay eh, musuq maasuqaan soo qaadnay dabcan eh, eh, warbixintii u dambeysay oo transparency international mar kale soomaalidu meesha ugu hooseysa ka gashay lakiin waxaad moodaa eh, dowladdeena hadda iyo wasiirka arrimaha wasiirka maaliyaddu inuu leeyahay eh, dad baa waxaan ka macaasho inay iska qorqortaan oo mar walba eh, hoos naga dhigaan baa jira ma moodaa xataa sida hadalka marka dhaweed u dhigeysay xataa realityga jirta inaan inkirsannahay oo aan dafirayno Wa- waxyaalaha loo baahan yahay qofka inuu qirto mararka qaarkood waxaa la oranaya qofka waxbuu sameeyey fiican laakiin sababta u sameeyey ma ahayn sabab fiican yani waxay si indirect iskaga sameeyey marka waxyaalahan qaarkood in la qirta ayaa fiican yani adduunku wuxuu naga rabo ma laha uu leeyahy soomaaliya liiska hore hala geeya magadaal hala geeyo who cares yani eh, gruupkan la yirahdo transparency international wax danoo ka hayo specifica soomaaliya ma jiro yani dowlado ka waaweyn soomaaliya ayay yirahdeen hoos baa u dhacdeen ama kor baa u kacdeen waxa o dhan maaha laakiin waxaa la rabaa inaan dulqaadkeeda leen oo dhan okay maxaa hoosna geeyey maan kor usoo kacno haddaan su-aalaha ka jawaabi karin haddaan wa- si kale kaa tuso hadda masala meel kale gobol soomaaliya ka tirsan ayaa hadda wuxuu rabaa masalan in dadka shaqaalahoo dhan uu lacagta ku bixiyo e shilling waxa la yidhahdo yani muqdisho heerkaa ma soo gaarin weli weli annaka lama yaqaan monetary policy anaga qof ka sameeya ilaa hadda shaki baa ku jira ma dowladda ma shirkadaha isgaarsiinta nobody knows laakiin gobolkan soomaaliya ka tirsan ee gaaray inuu yidhahdo mishaarkii dowladda waxaan ku bixinaya ii shilling waxyaalaha inaan tusaale kale kaa siiyo sababaha ay sheegeen oo sababo fiican ah tii ugu sii muhiimsaneed bay aan sheegin yani waxay yidhahdeen shaqaalihii baa lacagtooda la siinaya mar degdega shaqaalihii baa lacagtooda helaya on time all this waxaan o dhan way fiican yihiin yani waxyaalaha loo baahan yahay inay muqdisho ka dhacaan yani maanta inuu qofku mobilkiisu mishaar ku qaato wax diidi kara malaha sharca la samayn kara san horaa la samayn kara lakin ilaa hadda weli lama samayn ama weli waxbaa ka maqan laakiin gobolkan kale markuu sameeyey sababta ugu weyneed ugu muhiimsanayn sheegin waxaa weeye inay yidhaahdaan war waxaan la soo noqonay policy aniga ahaa monetary policy yani wadankii annakaa maamulna oo lacagtii wadanka annakaa hayna waayo soomaaliya sida adiga ba ogtahay ilaa hadda lama yaqaan qof ka haya monetary policy ma central banka ma wasaaradda maaliyadda ma madaxweynaha ma prime ministerka ma shirkadaha isgaarsiinta nobody knows yani waa un wixii ugu muhiimsanaa wey oo dhaqaalaha waddanka hadii laga hadlo marka ma rabin in arrimaha hadda galan laakiin waa waxyaalaha loo baahan yahay in la ogaado arrimaha musuq maasuqa ka hadlaysad yani maaha in waxyaalaha yar la fiiriya waa in la fiiriya waddankao dhan yani siyaasadiisi haddaadan hayninba iyo monetary policy ama eh, miisaaniyadaadii iyo lacagta waddanka yaa daabaca iyo yaa haya haddaan la haynin haddee marka sheekada anada ma dhow waa gartay hadda eh, sanadkii twenty twenty baa la galay bishii labaad waa sanad aad u u xiisa leh doorashooyin iyo waxbaa la sugayaa weli laguma heshin doorashadaasay u dhici lahayd maxaad is leedahay dowladda soomaaliya hadda waxyaalaha ugu horeeyo laga raba inay mudnaanta siisaa waa tahay sanadkan hadda la galay dowlad ama soomaaliya ha ahaata ama dowladaha u waaweyn ha ahaadeen shaqadu u taalo waxaa weeye inay wadankaas maamulaan haddaan maraykanka usoo qaadano maraykanka hadda dhibaatada ka taagan wada aragtaa impeachment ayaa socda waxyaalo badan baa socda laakiin wadanka ma istaagin howlihii wadanka weli way socdaan diyaaradii way socdaan iskuullada way furan yihiin jaamacadii way furan yihiin wax walba life goes on mararka qaarkood waxaa ku gelaysa dowladda looma baahnaba annaka mushkiladan haysto waxaa weeye sanad iyo bar ka hor mar haddiiba election la sheego wadanka waa wada istaagayaba waddanka wax ka socdaba malaha waxaan laga hadlayaa bis sida gobolkan loo doortaa sen kusoo noqdaa ama soo noq ama soo noqon waxba kama qabno toban goorba soo noq haddaad doonto maxaa ku dartay waddanka way su-aasha ku taalo marka w- ma aha in wadankii uu istaago shaqada wadanka istaagto keliya doorasho ee soo socoto doorashada waxay un kamid tahay in waxyaalaha dowladda ay qabanayso laakiin hadduu kursiga uu noqdo wixii muhiimka ahaa ee waxqabadkii aan la arkaynin marka haddee waxaa naga khaldan fikradda dowladnimada in waxay tahay waa gartay eh, maalmihii u dambeysay eh, doorasha waxay ka dhacday galmudug madaxweynea lagu doortay kadib eh, dabcan eh, doorashada ka hor iyo baryahanba buuq waa ka jiray eh, musharaxiintii qaar baan eh, ka qaybgelin laakiin midda muranka u dambeeyey ama soomaalida isku khilaafsaneyd waxay ahayd safiirka maraykanka oo maaragta u hambalyeeyey madaxweyne cusbaa la doortay iyo broseskii nidaamka meesha ka dhacay soomaali badan baa tiri maraykanku uu dhibaatuba soomaaliya ku hayaa inuu saa yidhaahdo ma ahayn ma ku saxsan yihiin isaguse ma ku saxsanaa inuu yidhaahdo ah, hambalyo ninka cusuba la doortay ma safiir ama dowlad kulligood sax ma noqon karaan arrintan aniga waxay tahay inuu khalad ku ahaa yani inuu interference ku sameeyo wadan gudihiisa election ka dhacay shaqo safiir u taalamaa laakiin waxay ku tusaysaa muhiimadda anaka aan siinayno yani hal safiir oo hal wadan in laga dhigo koodhkii wadanka oo dhan oo la yidhahdo safiirka baa yidhi oo safiirka hadduu yidhi ma loo maxfuud buu ku qoran yahay yani waa american ambassador so be it laakiin in la yidhahdo asigaa yiri marka waa weyd badan baa la siinaya waa laga dambeynaya taa nafteeda waxay kutusaysaa meeshaan joogno yani m- meesha annaga miisaanka anaga uu joogo in hal safiiroo nairobi fadhiya uu wadankii oo dhan markuu hadlo uu la rugmanayo oo laleeyahay wax- safiirkii baa yiri marka amuurahan oo dhan waxay kutusaysaa in wadanka anaga dibadda laga maamulo yani tusaale yaroo kale aan ku siinaya oo siyaasadba ku saabsaneen mashruuc weyn oo waxaa jira masalan sweden soomaaliya ay ka samaynayso oo caafimaad ku saabsan aniga howlahan waa la socday marka waxaa ihi way fiican tahay baad i- caafimaadka aniga sweden ay wax ka qabanayso laakiin wigan baa la loonji garaynaya xaggee lagu loonji garaynaya balqiyaas nairobi baa lagu loonji garaynaya waxaa la dee nairobi muqdisho ma aha nairobi waa wadan kale wey kenya la yidhahdo haddaad soomaaliya wax u qabanayso muqdisho ku qaba dee mashruucan uu yahay muqdisho mid u socdo waay aad ugu samaynaysaa nairobi marka sheekooyinkan waan soo marnay shan sano ka hor ama waqtiyo badan oo u n d b da iyo wadamada u n ta xafiisyada ka furnaan jiray nairobi laakiin in dowladihii naftooda hadda laba kun iyo labaatanka ay yidhahdaan waxaan ku loonjigaraynanaa mashruuc nairobi xamar laga leeyahay waxay kutusaysaa dowladanada shuqul kumala waxaan oo dhan maba oginba waxa wadanka ka socda ama ha ahaato wasaaradda caafimaadka ama ha ahaato wasaaradda waxbarashada taa sheeka kale wey markaan ka sheekan doonaa marka waa howlo badanoo noo yaalla marka aniga as a somali citizen igama aha criticism waxay iga tahay uun fikrad wadaag un waxaan rabaa inay wax fiicnaadaan oon soomaaliya iskugu sheegno oon ingiriis iskugu sheegin oo qofka soomaaliya markuu i dhegeysto oran karo qofkan wuxuu sheegaya anuu ii sheegaya oo ma sheegaya qof maraykan ama qof ingiriis ama qof faransiisa marka arrimahan waxay u baahan yihin in bal aada loo dhegeysto oo la fahmo waa gartay waxaa kaloo soo baxaya hadda warbaahinta caalamka ay ka sheekeynaysaa in eh, soomaaliya hadda ay wajahaysa macluul ballaaran haddii aan wax laga qaban laakiin waxaad moodaa codsiyadaasoo kale xataa ka iman mayaan dowladda soomaaliya waxay ka imanayaan hay-adaha faw oo kale hay-ado kale oo qaramada midoobey oo gargaar iyo ejensiyooyin marka ay- mar kale s- sida hadalka u dhegeysa maysan ka turjumayn in soomaaliya dee soomaalidaba aysan gacan ugu jirin waxyaalaha noo yaallo wey aniga waxaan rabaa in madaxweynahayga iyo prime ministerkayga iyo wasiiradeeda ay ii sheegaan wadanka waxa ka socda ma raba inuu facebook iyo iyo google ii sheegaan yani haddii soomaaliya o dhan yidhahdo social media aan warka ka helno oo madaxweynahayga iyo prime ministerka iska aamusan yihiin howlaha hadda ugu waaweyn ee miiska saaran doorashada wadanka ka dhacsa maxay tahay haddii arrinta ugu muhiimsan hortaalaba ay tahay doorashada soo socota madaxweynahayga iyo prime ministerkayga yaa diidaya intay t v-ga yimaadaan raadiga yimaadaan inay yidhahdaan war sidan ayuu mashruuca noqon doonaa sidan ayuu u dhacayaa ilan waxyaalo kaleba way ka hadlaan markay rabaan maxay ugu aamusan yihin waxyaalaha yani ugu muhiimsan marka wa- su-aalada isweydiin la weey and i hope in messajkan uu wada gaaro dadkao dhan oo aan war fiican maqlin mar dhow la yidhahdo
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali